إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسوجنا كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الزكاة أيام كدحجرني وعن سوقرني حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال بعث واضريه معاad ayuu diray ilal yamani yaman ayuu u diray nabiga sala allahu calayhi wasalam yaman ayuu u diray sanadii tobnaad inay ahayd markuu diray waa soo ogaanay bisha rabiicul aakhirna ay ahayd intii nabiga noloshiisa ka baaqeed wuu maqnaa khilaafadii cuhmaan ayuu ka soo laabtay waxaan rabaa khilaafadii oo abubakar ilal yamani yamanuu u diray fa amara nabigu wuxuu amray hu mucaad wuxuu amray an yaakuda inuu ka qaado min kulli alaaiina soddon kasta min kulli alaaiina baqara soddon sacaad oo kasta tabiican dibi hooyadiis raaca ow tabiicatan ama weyl hooyadeed raacda wa min kulli arbaciina afartan halaa afartan sacaad oo kastana musinatan mid laba sano gaartay uu ka qaado wa min kulli xaalimin gaal kastoo qaangaarana dinaaran hal shilin oo dahaba uu ka qaado ow cid lahu ama wax u dhikanma macaafira oo dharka yaman lagu sameeyo ka mid ah rawaahu lkhamsatu shantiyaa wariyeen wa lafdu lafdiguna liaxmed ayuu u sugnaaday wa xasanahu tirmidiyu tirmidina xasan uu ka dhigay wa ashaara tirmidi wuxuu ishaaray ilaa ikhtilaafin iskhilaaf iskhilaafkaasoo fii waslihi xadiidka mowsuulnimadiisa ku sugan wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay waalxaakim xaakimna waa saxiix yeelay xadiidkan mucaad ibnu jabal radia allahu tacaala canhu ahlucilmi badan ayaa qawiyeeyey oo uu ka mid yahay sida uu sheegay xaafidku tirmidi oo xasan ka dhigay ibnu xibbaanoo saxiix yeelay xaakimoo saxiix yeelay xaafidu dahabiyo ku waafaqay sheekh naasirudiin albaanigaasna ku waafaqay irwaaulqaliilka sidaasoo kale xaafid ibnu cabdilbar oo tamhiidka ku yidhi waxa weeyaan haada alkhabaru biisnaadin muttasilin saxiixin haabit xadiidkan wuxuu ku sugnaaday sanad muttasila saxiix ah haabita oo sugan marka waa xadiis saxiixa oo haabit ah wuxuuna ka hadlayaa lo-da iyo sida sekada looga bixiyo darsigeena xalayla uu kuma jirin seke sida looga bixiyo xadiidkaana asal u ah lo si seke looga bixiyo waana waxyaalaha sekada laga bixiyo waxyaalaha ugu fududay lodu ka midta xadiidkaana miisaan saaraya miisaankaasoo qof baaligu uusan ka lumayn oo iska fudud ayuu saaraya wa can mucaad ibni jabalin radia allahu canhu mucaad ibni jabal ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam bacaa nabigu waa diray hu mucaad ilal yamani yamanuu u diray sanadii tobnaad bisha rabiicul aakhir ayuu diray nabiga mucallim ayuu ahaa daaci ayuu ahaa qaadi dadka xukmina waa ahaa fa amara waa amray nabigu hu mucaad an yaakuda inuu ka qaado min kulli alaaiina baqara soddon sacaad oo kasta macnaha soddon neef oo lo-a tabiican dibi hooyadiis raaca tabiica waxaa la yidhaahdaa dibiga marka hal sano u dhammaato oo sanada labaad uu galo aa la yidhahda tabiic waa dibi waxa intii ka horreyday guriguu ku xirnaa sanad markuu u dhammaaday waa la yskaga diraa marka hooyadiisa lagu dara la soofaa waa uu la soofaa marka ama hooyadiis ha noolaato ama ha dhimato ama ha raaco ama guri ha lagu xidho ee dibi hal sano u dhammaatay oo sanadii labaad galaya hadda loola jeeda tabiic waa dibi hal sano u dhammaatay oo sanadii labaad galay soddon sacaad qofkii leh kaasaa waajib ku ah hadday ka yar tahayna seke laguma leh labaatan iyo sagaal sacaad hadday tahay laguma laha wax seka ow abiicatan ama weyl hooyadeed raacday abiicadana waa ku da laakiin waa dhadig waa qaalin lo-ah oo hal sana u dhammaatay oo sanadii labaad gashay weeye wa min kulli arbaciina afartan kastana musinatan qaalin laba jir ah ayay ahaatay oo saddex gashay musinada waa qaalinta ay u dhammaatay laba sano sanadii saddexaadna gashay laba sanaa u dhammaatay sanadii saddexaaday gashay waa qaalintaas lo-da ah marka waxa weeyaan sidaasaad ku weriya wixii ka yar soddon neef oo lo-aa seke laguma leh soddon markay dhammaato dibi iyo weyl middaad rabtaad bixi kartaa hal sana hadday u dhammaatay sanadii labaadna ay gasho taad rabtaad bixi kartaa ilaa afartan ay ka gaarayso kaasaad wade waqsiyaa la yidhahdaa xaan soo ogaanay waxba lagaama rabo inta dheeraadka afartan markay gaarto dibi ma bixi kartid lagaa yeelima qaalin lo-a oo laba sano u dhammaato sanadii laba san labaad inta dhammaysatay sanadii saddexaad gashay aada bixina khalaas saasaad ku waday marka saasaad ku waday waxa weeyaan mar kasta oo ay soddon gaartana waxa weeyaan dibigiyaa laga rabaa markay afartan gaartana waxaa laga rabaa qaalintii sidaas ayaad ku waday marka fiiri sidaasaad ku waday haddii marka ay gaarto lixdan laba tabiicad bixina lixdan ay gaartay laba soddon sa ma ahan laba tabiicad bixine ama laba tabiico oo isku mide haddii ay gaarto waxa weeyaan toddobaatanna hal tabiic iyo hal musinna ilaa waa soddon iyo afartane hadday siddeetan gaartana laba musan musinna hadday gaarto waxa weeyaan sagaashanna saddex tabiic boqol sidaasaad ku wadi adiga zid cashara waqsigana waxba lagaama rabo marba hadday waxa weyan afartan gaarto miisaanku waa xirma kadib markaa qaldamaydo wixii waxa weeyaan afartanana waxaad ka bixina musina wixii soddonana waxaad ka bixina tabiic inta udhaxayda wax lagaama rabo saasaad ku wadi khalaas wax qaldama maba leh wax qaldama maba lahaba waa noocaas taas waa lodii xadiidkaas marka asal asagaa u ah waxa weeyaan lo in seke laga bixiyo xadiidkaasa asal u ah xadiidkaasa asal u ah lo in seke laga bixiyo qaab iyo qaabka looga bixina labadaba wa min kulli xaalimin gaal qaangaara dhammaantiisna dinaaran hal shilin oo dahaba laga qaada xaalimka waxa weeyaan waa qofka qaangaarka min xalama sabiyu a la ihahda carabiga min xalama sabiyu xalama sabiyu saqiirkii waa qaangaaro waa isku dhadhabay marka waa marka uu qaangaaro marka waxaa loola jeedaa waa qaangaaray waana gaalka dimmigaah laga hadla gaalka dimiga gaal dimiga waxaa la ihahdaa waa gaalada muslimiinta ku hoos nool oo muslimiintu canshuurta ka qaadaan naftoodana ay waardiyeeyaan maalkoodana ay waardiyeeyaan muslimiintaa waardiyeeya ayadaa ka mas-uula naftiisa laguma xadgudba maalkiisa laguma xadgudba waa waardiyeysan yahay muslimkuu ku hoos nool yahay sanad kasta wixii qaangaaraha laga qaadaa canshuurta qof saqiira laga qaadi ma caruurtooda wuxooda kale lagama rabo kii qaangaaray kiiba waxaa laga qaadaa hal diinaar hal dinaar waa afar garaam iyo rubac dahaba afar garaam iyo rubac dahaba wey sanadkiia laga qaada sekena laga qaadima maalkooda seke laga qaadima maal ganacsi hadduusan ahayn maal ganacsi hadduusan ahayn wax sekaa laga qaadima waxa weeyaan ayaga seke male lagaal seke kamaa socda sekadu waa cibaado canshuurtaasa laga qaadana jizyada kooda qaangaarka carruurtoodana waxba laga qaadima wa min kulli xaalimin gaal kastoo qaangaarana dinaaran ow cadlahu ama wax u dhikanma ow cidlahu ama wax u dhikanma cadli iyo cidli ey maa yusaawi wey wax u dhikanma macaafira oo dharka waxa weeyaan ay yamantu sameeyaan ah macaafirka waxay tahay waa macaafir sida masaajid oo kaleeto waa dhar yaman lagu sameeyo dhar yaman lagu sameeyo macaafirku waxaa loo nisbeeyey qolo laydhaha macaafir oo qabiila reer hamdaan oo yaman degta ah qabiile reer hamdaana oo yaman degtaa la yidhaha macaafir ayagaa loo nisbeeyey marka haddii ay yidhahdaan lacagtii kesh ma hayno badeeco la la eg hal dinaara laga qaada oo afar garaam iyo da afar garaam iyo rubac dahaba badeeco la ega laga qaada ama dhar ha ahaato ama wax kale ha ah keenaa la leey waxaan laga qaadan waxaa jira wixii annaga naga xaaraam hadduu yidhaha qamradaanaan hayaa qaaliga ah oo u dhiganta hal dinaar laga qaadima waxaa la leeya annaga lacagan qaarabna qamrada meeshaad geeyaheed adaa yaqaan amrada meeshaad geynayda aday ku taallaahe annaga noo keen wax xalaala saasaa la leeyay ee laga qaadima laga qaadima ayagoo hadday rabaan ta qamrada gadaan adoon ogeyn lacagta ha keene ta gaal kale ka gabo hadduu rabo ha keeno lacag haddaad rabtana ogow hadduu rabaa adiga lacaga laga raba hadduu rabaa qamraduu soo gadaa hadduu qamro keeno waana dhici jirta wakti xumanay dhici jirta wuxuu dhihi jiray maya ha ka yeelinina idinku inaad gadaan idinka muslimiinta ha gadanina qof muslim qamro inuu gadaa waa xaaraan hataa gaal kama geli karti gaal adiga kama geli karti qamro marka gaalkaana laakiin hadduu qamro lacagtan ka soo gaday waa qaadanaya lacagtan waa qaadanaya maxaa yeelay ictiqaadkiisa isaga wuu banaysana gaalkaan marka waxa weeyaan intaasaa laga qaadaa oo jisyo looga qaadaa oo lacagtaa ama wax u dhikan ma ama wax u dhikan ma oo badeeca rawaahu lhamsatu shantia wariyeen waa lafdu laxmed u sugnaaday wa xasanahu tirmidiyu tirmidiya xasan ka dhigay wa ashaara tirmidiya ishaara ila ikhtilaafin fii waslihi اktilaaf oo laysku khilaafay xadiisku ma mawsuula mase waa munqadi ma inqiaaca ku jira mase waa mawsuul taas ayuu ishaaray taas ayuu ishaaray laakiin ikhtilaafkaas waxba ka dhibi maayo sida uu xaafid ibn cabdibari tamhiidka ku yidhi waa xadiis saxiix oo haabit ah xadiis saxiixa oo haabit ah weeye wasaxahu ibnu xibaan iyo xaakim ayaa saxiix yeelanaya ahlu cilmigaan kaloo sheegnay iyo ka badanba وعن mر بن شعyب عن أbيه عaن jده qاaل qاaلa رasuuل لhi رasuulka aلa yihi sلى الله عليه وسلم تuؤkhذ waa la qaadaa صدقاaتالمسلمiiنa مسلimiinta سakooyinkooda عalىa مiyaahihim ceelyaalkooda lagu qaadaa rawaahu أحمda wariyey أحمed ayaa wariyey شhماس الدين الباني صحيiح iبن maaja wuxuu yihi xaسن صحيiح waa xaسن waana صحيiح macnaha سندna xaسنu ku yahay سندna صحيiح laba sanaduu kala leeyahy xadiidkan camar ibnu shucayb can abihi can jadihi waa xadiid haabit ah wuxuuna faa-iideynaa dadka hantida leh lagu kalifi maa ayagu inay sekada geeyaan baytulmaalka imaam muslimiin hadduu joogo wuxuu xaq u leeyahay sekada inuu dadka ka qaado sekada marka uu dadka ka qaadayo waxa weeyaan shaqaalaha sucadda oo u u dirayo ayagaa dadka u tegaya laakiin dadku keeni maya ta meel isagu fariisto dhiima keena laakiin isagaa la rabaa inuu doono oo wareego ceelka ha u fadhiisto maalin walba qolada soo aroorta oo ceelka xoolahooda keenaan ha tiriyo arigan ha tiriyo intaasoo neefkeen geela ha tiriyo intaasoo neefkeen lo-da ha tiriyo intaasoo neefkeen marka qofka saaciga saaci waxaa la ihahdaa qofka sekada loo diro imaamka u diray isagaa laga rabaa inuu u tagee dadka lagu kalifi maa inay keenaan ma lagu kalifayo inay keenaan taasaa xadiidkan laga qaadanaa tuukhadu waa la qaadaa sadaqaatu muslimiina muslimiinta sakooyinkooda sadaqa haddii lagu sheego qur-aanka iyo sunnada sekaa loola jeedaa sida qaalibka sekada waajibkaa loola jeedaa badana calaa miyahim ceelyaalkooda lagu qaadaa ceelka markay yimaadaana looga qaadaa iyaga keena la dhihi ma lagu kalifima ma lagu kalifayo rawaahu axmed ayaa xadiidka wariyey weli abi daawuuda waxaa u sugnaaday walaa tu'khadu la qaadi maa sadaqaatuhum sadaqooyinkooda ilaa fii duurihim guryahooda maahan gurigooda maahan isaga keen la dhihi maa adugu waxaa lagaa rabaa baytulmaal ka keen ma lale qofka xoolaha leh waxaa la rabaa qofka saaciga ee uu soo diray imaamku inuu asaga u tago ama ceelka ugu tago ama guriga ugu tago xadiidka taas ayuu faa'iideynaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laysa cala lmuslimi qofka muslimkaa korkiisa ma ahaanin fii cabdihi addoonkiisa walaa fii farasi faraskiisa sadaqatun wax sakaa rawaahu lbukhaariyaa wariyey qofka muslimka addoonka uu leeyahay oo u shaqeeya maahan addoon badeecaho ganacsiga laga hadli maa addoonka asaga qaaduunkiisa u shaqeeya iyo faraskiisa isagu uu kono seke loogama rabo seke loogama rabo wax seke loogama rabo xadiidkaas wuxuu faa'iideynayaa hantidu waa labo shay cayntiisaa sekada laga rabaa mar kastaba oo maxaa ka mid ah waxaa ka mid a maalan waxa weeye sida lacagta oo kale lacagta iyada caynteedaa sekadu ku waajibtaa nuucaad rabta u hayso dad xataa lacag seka goyda aad tiraa biilan ka dhigaah meel dhigtoy hal sana kasoo wareegto seka lagaa rabo biilan ka dhigaha ti meelaad qasnada ku shub hal sanaa soo wareegtay sekana way dhan tahay sekadii waa lagaa rabo dahab haddaad meel dhigto waa nuucaas haddaad ku shaqaydo waa sidii maxaa yaele cayntoodaa sekada laga rabaa dahabkii fidada lacag wa kadalika ariga iyo geela iyo looda cayntoodaa seka laga rabaa mar haddiiba aad ugu tala gasho in waxa weeyaan aad dhaqan u haysato dhaqan aad u haysataa waa soo maray raashinka oo waxa weeyaan miraha ah ama badarka ah waxa weyan ayagana seka laga rabaa markay kuu baxaan waxyaalaha kale haddaysan badeeca ganacsi ahayn oodan ganacsi u niyeysan seke lagaama rabo maalan fardahoo kale haddaadan ganacsi u niyeysane faraskan inaad kortaad ugu talagasho fuusho ood aduu ku socoto wax seka lagaama rabo waxaad raranaydo awrta aad rarato biyaha ku inaansato seke lagaama rabo lagaama rabo waa noocaas marka dhammaan waxyaalaha qofku naftiisa u haysto oo aan cayntoodana sekada lagu lahayn seke lagama rabo tiradii ka barteen maalan waxaa ka mid ah alaabta guriga ku taalla sariiraha maacuunta iyo la qiimayn ma la dhihi maayo hadday rabaan toban kun oo dollara ku fadhiyo la dhihi maayo sekadoodi keen seke lagama baxsho maxaa yala inaad isticmaashaad u haysataa waxaa la idhahdaa amwaal lqunya xadiidkaana asal u ah ayuu yidhi ibnulmulaqin waxa weeyaan amwaal alqunya alaabta isticmaalka loogu talagalay inay seka ku waajibin seka kuma waajibto waxaa soo gelay waxyaala tiro badan oo aad u tiro badan miaal laba shay oo aad u badan aan ku miaalinayna waa guryaha iyo baabuurta oo kale guryaha iyo baabuurta aan ku miaalinayna marka hore guryaha iyo baabuurta saddex kama bixi karaan saddex waxaan ahayn ma noqon karaan dhulka banaanna waa la mid gurigan ama baabuurkan waxaad ugu talagashay adiga inaad ku nacfido bis ood ku isticmaasho gurigaan inaad degtaad ugu talagashay inaad baqaar ka dhigato adigu ku ganacsataad ugu talagashay adigu inaad degtaad ugu talagashay baabuurkan adigu inaad wadataad ugu talagashay ganacsi uga taligeli iyo inaad dhaqaale ka soo saarto wax sakaa lagaama rabo wax sakaa lagaagama rabo hadduu rabo gurigaanu intuu rabo lacag ha ku fadhiyo baabuurkao intuu rabo ha ku fadhiyo baabuur adigu aada wadato guri adigu aad degantahay seke lagaagama rabo maxaa soo haray guri aad ugu talagashay inaad kiraydo oo lacag ka soo saarto ta kiraydo ama waa baqaar ama waa maqaaxi ama waa guri la dego oo deegaan ah kiraad ugu talagasho u dhisato bil walba inaad kire ka qaadato baabuurkan waxaad ugu talagala usoo gadatay inaad kiraydo oo dadka lacag uga qaado ama dad ku rar ama raashin ku rar ama alaab kale ku rare baabuurkan kiraad ugu talagasho kuwaas washadan waxaad ugu talagasha wax inay soo saarto wax ay soo saarto aad gado ayada beec ma markabkan inaad dadka ka rarto ka kiriyada ugu taga isku mid waxna dan guri iyo kuu miisaaliyo iyo iyo baabuur markab iyo warshad iyo diyaaradna waa lama waa lama marka waxaad ugu talagashay gurigan inaad kiraysato isaga daatadiisu beec kuma baabuurkan waxaad ugu talagashay inaad kiraydo isaga daatadiisu beec kuma isaga kuwaasna daatadooda la qiimay ma sanad marka la jooga la qiimay ma sekana laga bixin ma laakiin lacagtii ay soo saareen hadday nisaab dhan tahay hal sanana ka soo wareegtay sekada taasaad ka bixina lacagtii kirada aad uga qaadatay gurigan hadday dhan tahay lacag seke laga bixiyo hal sanana ay gaarto seka laga bixina hadday bishii walbaad soo saarta cuntayna hadda wax seke laga baxsho lama barkabo seke laamaha taasna waa noocaas saddex waxaa ah shay aad ugu talagashay inaad gaddo gaarigan waa kuu beec inaad gaddaad rabtaa haddaa rabtaa waa ku shaqshaqayna laakiin waa beecine gaarigii beecaha waa ii yaalla ad leeda hadba dalaalaad u dire gurigan waxaad u dhistay waa bee inaad sii gadaan rabtaa booskan banaan waxaad u gaday waa bee ayaga war male sanad markuu soo wareego waa in la qiimeeyo seke laga baxsho lacagtaas lacagta ay ku fadhiyaan maaha waa lacagta ay maantaas joogaan lacagta aad ka bixday haddaa rabtana waa ka badan yihiin haddaa rabtana waa ka yari waa sida badeecada loo qiimeeyo sanad markuu la joogo waa qiimayna maalinkaas waxa weeyaan qiimaa uu joogaan sekada uga bixin sidaas wey saddexdaas kama baxo saddexdaas kama baxo waa baabuurta waa guryaha waa warshadaha waa diyaaradaha waa maraakiibta waa ku noocaas helahada guri alaabta guriga maacuunta waxa weeyaan khasaalada kuwa waxa weeyaan dharka maylo oo kaleeto iyo kuwa baabuurta mayla waxaas ayaga badec waxba lagama rabo wax seke ayaga lagama rabo lamadaayadaas baabuurta lagu maylo wax seke lagama rabo lakin lacag hadduu shaqaysto dee lacag ayada baabkeeda waa ka soo baxan seke waa layska rabaa wixii lacaga day seke dhammaato oo shuruuddii laga helo hadii shuruuddii laga helo marka waa waa noocaas weeye xadiidkan marka muhiim weyn u yahy addoonka aad ku shaqaysato seke lagaama rabo rawahu bukhaariy weriy walimuslimi waxaa u sugnaaday laysa fi lcabdi addoonka sadaqatun seka ma ahanin ilaa sadaqat lfitri sadaqat lfitri ma ahanin addoonka intaasuu ka duwanya addoonkaaga qaaduunka ku ah sakaatulfitri waa lagaa raba markii ramadaan dhammaado sakaatulfitriga laga raba laakiin sekada oo sakaatulmaalka lagama rabo maxaa yale sakaatulmaalku waxay ku tacaluqdaa maal laakiin sakaatulfitrigu daataday ku tacaluqdaa inuu muslim yahaa shardiya addoonkaadu hadduu muslim yahay waa ka bixini hadduu gaal yahay maya ka bixin may addoonkaadu wa can bahzi ibni xakiim bahzi ibni xakiim waa wuxuu ka wariyey can abihi can jadihi qaala inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam fii kulli saa'imati ibil geela soofa dhammaantiis dhexdiisa waxaa ahaaday fii arbaciina afartankiiba bintu labuunin inahabar canaley laa tufaraqu lama kala geynayo ibilun geel can xisaabiha xisaabkeeda laguma kala geynayo man acdaahaa qofkii sekada bixiya muutajiran xaala uu ajar ku raadsanayo bihaa sekada falahu waxaa u sugnaaday ajru ajarkeeda waman manacahaa qofkii diida fa innaa annaga aakhiduuhaa sekada waa ka qaadaynaa wa shatra maalihi maalkiisana bar aan ka qaadaynaa casmatan casamahu llaahu xubunkaas allaa gooyey casmatan go-aan go-aankaasoo min casamaati rabbinaa rabbigan go-aanadiisa ka mid a laa yaxilu xalaal ma ahan liaali muxamedin nabi muxamed eheladiisa minhaa sekada xaalu ka mid yahay shayun hal shay xalaal ugama ahan rawaahu axmeda wariye wa abu daawuuda wanasaa'i wa saxaxahu xaakima saxiix yeelay wa callaqa shaaficiyu shaaficina wuxuu ku xidhay alqowma bihi xadiidkaas inuu fadwoodo calaa hubuuti inuu sugnaado duu sugnaado waa fadwoonahu waxaan leeyahay qofkii sekada diida maalka bar ha laga qaado duusan laakiin sugnaan fadwoo maaho dhihimaa dadka maalkooda ha laga qaado bar xadiidku waa inuu sugnaado macnaha xadiidku usan sugayn shaafici asagu xadiidkan bahzi ibnu xakiim ibnu mucaawiya ibnu xayda ayaa wariyey bahzi ibnu xakiim ibnu mucaawiya ibnu xayda ibnu mucaawiya alqushayri can abiihi abiisuu ka wariyey can jaddi awowgiisu aabana ka wariyey marka bahzi ibnu xakiim ayaa aad muxadisiintu iskugu khilaafeen ma iqa mase ma ahan aimada gabal xoogaa waa dacniyeen abu xaatim wuxuu yidhi shaykhu yuktabu xadiiu waa oday wuxuu yidhi sheekho xadiidkiisa waa la qoraa lilictibaari bal in la fiirfiiriyo shawaahidii wax loo raadiyo walaa yuxtaju bihi la xujaysa ma saasuu yidhi imaamu shaaficina wuxuu yidhi laysa bixujatin xujo ma aha laakiin aimo badan ayaa xujaystay oo uu ka mid yahay yaxya ibnu maciin sida xaafid ibnu kaiir uu yidhi irshaad lfaqiiha uu ku yidhi alakaruuna yaxtajuuna bihi culamada badankooda waa xujaystaan wa khaasatan aimatu jarxi watacdiil aimatu cilmi lxadiid aimada cilmi lxadiidka ugu waaweynaaya salafku waa xujaystaan badankooda sida axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwey caliy ibnu madiini yaxya ibnu maciin abi daawuud nasaa-i lixidaasba waxa weeye waa ragga waxa weeye waa xujo yidhaahdeen waa xujo ayay yidhahdeen ibnu xibaan wuxuu yidhi kaana yukhdiu waa gafi jiray uu yidhi faana axmed ibnu xambal wa isxaaq ibnu ibraahim raximah llah fahumaa yaxtajaani bihi wa yarwiyaani canhu wa tarakahu jamaacatu min aimatina uu yidhi ibnu xibaana wuxuu yidhi aimo koox dhan oo aimadeenna ka mid a waaba ka tageenba markaasuu ibnu xibaan wuxuu yidhi walowlaa xadiiu inaa aakhiduuha wa shatra maalihi wa shatra ibilihi oo isaga u weli weliba annagaa ka qaadayna sekada iyo geela barkiis casmatun min caami min casamaati rabbina xadiidkaas hadduusan wari lahayn laadkhalnaahu fi iqaat ragga iqaadaan ku dari lahayn laakiin xadiiskaas markuu wariyaan iska daynay wa huwa miman astaqiiru llaha fiihi wuxuu ku jiraa dadkaan ilaahay u istiqaaraysana inuu uga waafajiyo qowlka sawaabka xadiidkaasaana uga tegay isaga ugu dari waa itiqaad macnaha waxa weya xadiidka wuxuu khilaafsan yahay nusuustii caamka aheed oo ah qofka maalkiisa inuu xaaraam yahay maalkiisa inuu xaaraam yahay oon la taaba karin ilaa isagoo raalli ka ah maahanin nusuustii ka hadlayduu khilaafsan yahay saas weeyaan dahabiya marka tacaqubay ibnu xibbaan wuxuu yidhi ma tarakaw caalimun qad xaytay jamaaca ka tagtay hal caalim weligiis kama tegin inu xadiiskiisa matruug kama dhigin ilaa matruug iyo tawaquf farqiga udhexeeya inuu ka joogsado u yidhi waa ka fiirsana iyo inuu yidhi kaas waa ka tegey farqi weyna udhexeeya hal caalim kama teginu wa inamaa tawaqafu waa ka joogsadeen fi lixtijaaji bihi ma la xujaysan karaa mise lama xujaysan karo waa saas wy marka laakiin ma jiru marka aad oo ugu naqdi dheer uu ku sameeyey waa dabagalay ibnu xibbaan aad u dabagalay calaa kulli xaal xadiidkaas aimo badanaa xoojiyey marka xadiisku waa xadiid haabit ah aimada marka xadiidka sugtay xaakimaa ka mid oo saxiix yeeshay sida xaafidku sheegay oo wuxuu yihi saxiix isnaad dahabina waa ku waafaqay sheekh naasirudiin albanina wuxuu yihi waa xasan saxiix maahane waa xasan calaa kulli xaal aimadaas o dhan waa isbaatiyeen aimadaasoo dhan waa isbaatiyeen xadiidku wuxuu faa-iideynayaa lixdan halaad oo kasta oo soofta in laga rabo sako marka xalow annagiina xadiiska bahzi ibn xakiim noogu imaan doonaa geela shardi waxaa u ah markayse ka laga bixinaa inuu geel saa'imaya oo soofa laakiin geel la biiloo la quudiyo seke lagama bixiyo sekena waxay qarashka gelayaaba ka badan laakiin arbaciina fii arbaciina uu yidhi meeshaas marka arbaciinadaas waxaa la leeyahay laba macnaba way ku rumoobi kartaa haddii uu geelu gaaro boqol iyo labaatan waa sax afartan kasta waxaa ahaatay bintulamuun konton kastana waxaa ahaatay xiqa taas waa dhihi kara taasna waxaa noo faa'iiday waa maxay xadiidkii anas ee soo hormaray afartan kasta waxaa ahaatay bintulamuun konton kastana waxaa ahaatay xiqa taas waa mid in la yidhahdo iyo in la yidhaahdo xadiidkan waxa weeyaan geelu markuu soo gaaro goormaa laga bixi jiray bintulamuun goorma soddon iyo lix markuu soo gaaro ilaa afartan iyo shan marka waxaa laleeyahay geela afartana bintulamuun waa ku waajib in laga bixiyo laakiin waxaad leedahay mafhuumka cadadka waa matruuq ziyaadatan wa naqsa mafhuumka cadadka xadiidkan waxa weeyaan waa matruuq ziyaadatan wa naqsa sababtoo ah afartankii bintulamuuna laga rabaa mafhuumka cadadka haddaan ictibaarina maxaan leenahay afartan hadduu ka yar yahay bintulamuun lagama rabo hadduu ka badan yahayna wax kalaa laga rabaa lagama rabo saasaan dhihi lahay waxaan leenahay ictibaarin mayno mafhuumka ictibaarin mayno sababto inaan la ictibaarayn xadiidka anasaa noo cadeeyey oo afartan isagoo ka yara bintulamuun laga raba hadduuba soddon iyo lix gaaro asagoo ka badanna waa laga rabaa oo ilaas afartan iyo shana laga bixina marka waxaan leenahay afartan waa laga rabaa bintulamuun laakiin cadadka mafhuumkiisu ictibaar male oo wax ka yarna waa laga qaadi karaa bintulamuun wax ka badan waa laga qaadi karaa marka calaa kulli xaal masaladaas geela sekadiisa xadiidkii anas ayaa si fiican noogu soo faahfaahiyey fii kulli saaimatin geel kasta oo soofa fii kulli saaimati ibilin geel kasta oo soofa fii arbaciina afartan bintulamuuna ahaatay kaliya xadiidkan aan ka faa'idaysano xadiiska anas aan ku jirin waa maxay geel saacima inay sharti tahay geela marka sekada laga qaada laa tufaraqu la kala geymaa ibilun geel can xisaabiha xisaabkeeda laga kala geymaa geel isku darsan oo laba qof kala laheed marka sekada ay la gaadho la kala wadima oo ayadoo seke laga cararayo ma la yeelayo geelii sanadoo dhan isku darsanaa jiray waa in sekada sidaas layskugu xisaabiya sida hal qof inuu leeyaha loo xisaabina sekada laga qaadaa kadib dadka iska lahaa ayagoo ha iskugu laabteen waxaa dhici karta nin shan afar halaad inuu leeyahayba ama shan halaad uu leeyahay shan halaad sekaba lagu leeyahay wax afar inuu leeyaha dhici karta afar hadduu keligiis u socnaa sekaba uma lahayn soomaa laakiin hadduu nin kale ku darsado mid kale ku darsado afartan uu gaaray ama afartan ma gaarina waa maxay hadduu xataa gaaro waxa weeyaan inta la isku dardaro hadduu toban gaaro meeqaa laga rabaa laba nafaariya soomaa waxaana dhici karta mid laba u leeyahay mid saddex u leeyahy mid hal kaliyu leeyahy waajibay ku noqoy sekadu marba geelu hadduu shan gaaro ama hal qof ha lahaado ama dad badanoo ha kala lahaado marba geelu hadduu shan gaaro seka laga rabo ama hal qof ha lahaado ama dad badanoo ha lahaado marka hadday kala sooco lahaayeen iyadoon sekaba lagu lahayn ama marka la isku daro seka lagu yeelaan waxaa la rabaa marka inta la tiriyo sekada lagu leeyahay in laga qabto kadib ayagu ha xisaabtameen inta qiimeeyaan qof walba inta ku soo aadayda ha loo celi inta ku soo aadayda qof walba ha laga qaadan ula jeeda inta xisaabtamaan laakiin mar haddii la isku daro sekadu waa waajibayda sida hal qof inuu leeyaho kala loo xisaabina sidaasoo kale loo xisaabina man acdaahaa qofkii bixiye sekada mu'tajiran xaalu ajar ka raadsanaa falahu waxaa u sugnaaday ajruhaa sekada ajarkeeda qofkii sekada bixiya asagoo ilaahay ajar uga raadsanaya ajarkeedu leeyay waman manacahaa qofkii diida fainaa anaga aaqiduhaa waa ka qaadaynaa yuli nabigu sal allahu alay wasalam wa shatra maalihi maalkiisa barkiisna waa uga darsanayna waa ka qaadaynaa cazmatan cazamahu llahu allaa gooyey xukunkaas cazmatan go-aan go-aankaasoo min cazamaati rabbina rabbigeen go-aanadiisa ka mida waa go-aan qofkii diida xooga looga qaadana in qofkii diida xoog looga qaada oo imaamka muslimiinta ama madaxweynaha muslimiinta xoog uga qaada waa ijmaac waana sidii abubakr sidiiq iyo saxaabadu ay ku ijmaaceen qasabaa looga qaada duu sekada diido qofka waana ijmac laakiin waxa weeyaan tacsiir maaliya ma lagu samayn karaa oo marka sekada laga qaado haddana maalkiisa barkiis ma looga dari karaa waa tacsiirtaas ma la yeeli karaa sideeda tacsiir maalihu ma banaanta mase ma banaana waa mas'alo jumhuur ahlicilmi waxay qabaan ma banaano tacsiir maaliya imaamka muslimiinta imaamka muslimiintu dadka tacsiir maali kuma soo rogi karo ma dhihi karo intaasaan kugu casaaray oo maala ma dhihi karo imaamu jumhuuru ahlicilmi afartimado kamidta saasay mare maxaa yeelay arrintaas baab kataraha furma oo ah madaxda aalimiinta dadka maalkooda in iska cunaan madaxda aalimiinta ku farabaxsaa markaasuna intaasaan ku tairay intaasaan ku tairay iska gura bankiga buuxsana marka baab katara wey axaadiis saxiixa iyo aayada qur-aanaana caddaynaya qofka maalkiisa inaan la taaba karin ina dimaaءakum wa amwaalakum wa acraabakum xaraamu calaykum xadiis saxiixa wey marka waxay leeyihin ma banaana aimada gabalna waa banaantay yidhahdeen tacsiir maaliho imaamku hadduu qofkan doono inuu ku ciqaabo maal inuu ka qaado waa ku ciqaabi karaa waana waxaana ka mid ah aimadaas alcalaamatu ibnu taymiya ardagiisa ibn اlqayim ibnu farquun oo maalikiyada ka mid ah saddexdaas imaama ka mid a oo yidhahdaan waa laga qaadi karaa cabdalla bn saalix alfawsaan wuxuu yidhi sidaa aqrabka oo sawaabka u dhow imaamka weliyulamarku qofka waa ciqaabi karaa laakiin maalka be berkiis maalka berkiis inuu qaado waxa weeyaan waa inuusan saas samayn oo uusan yeeli karin waa sida sancaani doortay sublusalaamka sheekh cabdulcasiis ibnu baas waa siduu doortay mas'aladaasu marsiiyey calaa kulli xaal xadiidku hadduu sugan yahay waa laga qaadi karaa waana bannaan tahay tacsiirta maaliga ah meelo badanna way ku soo aroortay tacsiir maaliga horena mar axaadiista gobol waa ugu soo marnay waxaana ka mid laha xadiidkii cabdullahi bni camar oo nabiga sala allahu alay slam labadii maroo gaduudneed oo uu sitay waxa weeye uu nabigu yidhi gub gub labada maro taasuna waa tacsiir maalihi o yidhahdaan ahlucilmi waa tacsiir maali cazmatan min azam min cazamaati rabbina imaamka sekada muxuu dadka xaq u leeya inuu ka qaado muxuusan xaq u lahayn qaabkeesa looga qaadaa dadka sekada qaabkeesa looga qaadaa baxi aada u feecan ayay ka sameeyeen kitaabkan labada mujalaad ah oo afar doctor isla leeyihiin maxamed ibnu sulaymaan alashqar uu ka mid yahay iyo doctor cumar ibnu sulaymaan alashqar iyo waxa weyan ay leeyihiin maxamed nacim yaasiin iyo maxamed cuhmaan afartaas doctora iskale juska koobaad safxada boqol iyo toban baxi aada u feecan oo dheer ayay ka sameeyeen afarta madobood iyo qayrkoodna waxa weeyaan ay uga soo naqliyeen waxay qabaan maalikiyada imaamka xaq ayuu u leeyahay zekada inuu dadka ka qaado dhammaanteed amwaashana labaa loo qaybiyaa amwaal daahira iyo mid baatina amwaal daahira waxaa la yidhaahdaa beeraha badanka raashinka ka baxa ko ariga lo-da geela intaas waxaa la yidhahdaa amwaal daahira amwaal baatinana waxaa la yhahdaa lacagta iyo ganacsiga saasay kala maalikiyadu marka waxay leeyiin dhammaan imaamku waa ka qaadi karaa laakiin see uga qaadaa ariga geela lo-da beeraha saaci u dira qofu u diraa qofkaasaa soo xisaabina geela qofkan waa la tirinaa lo-da waa la tirinaa ariga waa la tirinaa intaasaa zakaa lagu leeya lili beerta waa la firina waa la qiyaasaa waa laga qaadaa intaana lagu leeya lili laakiin lacagta iyo badeecada qof loo dirima qofkaa la weydiina war maxaa haydaa zakaa lagu leeya intaasaa lagu leeya ken khalaas qof loo dirmo mana la xisaabinayo imaamku xaq umale inuu xisaabiyo laakiin waa weydiina wixii uu sheeguuna ka qaada sidaas waxa weeyaan waxay ku sugan mudawanat lkubraa ayay ku sugantahay juska koobaad saddex boqol soddon iyo shan mudawanat lkubraa lilimaam almaalik dabcada daarulkutub alcilmiya ee la daabacay kun afar boqol toban iyo shan juska koobaad saddex boqol toban iyo ko sidaasay maalikiyada madabkoodu waa saas maalikiyada madabkoodu waa saas jumhuurta kale waa khilaafsan yihin waxay qabaan jumhuurta kale amwaasha daahirka ah geela ariga lo-da imaamku surduu ku leeyahy waana u diraada ama amwaasha baatinka ah wax suldaan kuma leh dadku ayagaa bixinaayaan lacagta iyo badeecada wax suldaa kuma leh wax suldaa kuma laha ee dadka ayaga ayaa bixinayaan ayagaa bixinayaan kaasaani wuxuu ku yidhi badaa'ica wuxuu yidhi wadakara imaamu lhuda asheekh abu mansuur almaturidi waa mxamed ibn mxamed ibn maxamuud abu masuur oo waxa weeyaan loo nisbeeyo caqiidada maaturidiyada la dhaha samarqandi wuxuu yidhi ana wuxuu yidhi lam yabluqnaa annaga nama soo gaarin ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam bacaa inuu diray fii muطaalabati lmuslimiina muslimiinta in laga dalbo bizakaati lwariqi اlfida fidada lacagteeda in laga dalbo inuu nabigu dad u diray nama soo gaarinayo iyo wa amwaali tijaara walaakin annaasa kaanuu yucduuna dalika laakiin dadku ayagaa bixi jiray ayagaa bixi jiray wa minhum man kaana yaxmilu ila ala'ima waxaa ka mid ah dad soo qaadi jira iyagoo madaxda u keeni jiray fayaqbaluuna minhu dalika madaxduna waa ka qaadi jirin walaa yas'aluuna axadda can mablaqi maali qof ma weydii jirin lacagtaada ama badeecadaada meeqay la egta hal qof ma aysan weydii jirin walaa yuaalibuunahu bidalika mana weydiisan jirin oo kama dalba jirin laakiin wixii loo keena waa ka qaadan jireen sidaas ayaa lagu tawjiihinaya yuri cumar ibnu khadaab ushaa cushaariinta uu diray cumar ibnu khadaab wuxuu diri jiray rag oo waxa weyaan xuduudda muslimiinta geesahooda daraf kasta rag uu diri jiray waxay samaynayaan marka meesha darafyadaas ay joogaan gaalada ganacsatadooda ama ahlu xarbi ha ahaadeen loo ogolaado inay soo galaan ama ahlu dima ha ahaadeen ganacsatadooday cushur ka qaadayaan ganacsatadaasay cushur ka qaadayaan wuxuu yidhi marka wuxuu amray ganacsatada muslimiintaee xuduudaha ka soo gelayana inay ka qaadaan waxay u dhiibaan ayaga cushur laga qaadima waxay u dhiibaan oo sake ah arrintaas marka wuxuu yidhi cumar muslimiintu u fududaynayay ee ma ahan macnaha ana cala alimaami muطaalabatu arbaabi amwaali اlcayni wa amwaali tijaara biladaa'i ilayh ma ahanu yidhi in imaamku xaq u leeyahay inuu ka dalbado dadka lacagta iyo ganacsiga haysta inay sikada isaga u keenaan kama dalba karo siwa almawaashi walancaam marka laga reebo xoolaha geela ariga looda keenuu leeyahy asagaana dad u diraa soo tiriya weliba sidaas weeye sidaasna waa xanafiyada wey xanafiyada waa sidaas hal mid ayaa jirtu yidhi hadduu ogaado qof aan sekadii bixinaynin qof aan sekadii bixinayn hadduu ogaado ilaa an yaatiya axadum ila lam bishayin min dalika fayaqbalu walaa yataxadda maa jarat bihi alcaadatu wasunatu ilaa kayrihi wey caadada iyo sunnadu sidaasay ku dureersatay ilaa uu ka yidhi hadday caddaato qof aan sekada bixinayn oo la ogaado inuusan bixinayn bixiyaa la leeyahy kaas kaas waa in la yidhaha bixi maxaa waa munkar munkarkana waa in la suuliya laakiin a'immadu xaq uma laha inay lacagta iyo badeecada dadka ay yidhahdaan keena sekadooda sidaas waa sida xanafiyadu ay mareen hadalkaas waxa weya bad albadaa'i juuska labaad soddon iyo lix safxadaasay u celiyeen marka waa nuucaas madhabka xanafiyadu waxay tahay amwaasha daahirka imaamku wilaayu ku leeya waana ka soo qaada waana xoolaha iyo beerta wixii ka baxa wixii ka baxa wixii waxa weya amwaasha qarsoon wixii qofka asagu iskale uu keeno ha waa laga qaadaa laakiin xaq looguma laha in la amro xaq looguma laha xaq looguma laha in la amro inay keenaan wilaayana kuma laha taas waa xanafiyada madhabka shaaficiyada wuxuu ku yidhi nihaayat lmuxtaajka nihaayat lmuxtaaj wuxuu yidhi lahu an yu-adiya binafsihi qofka sekada naftiisu u bixinaa zakaata almaali albaatil maalka qarsoon limustaxiqiihaa dadka iska lahu siina waa badeecada iyo lacagta wain dalab hal imaam hadduu rabo imaamku keen ha yidhaahdo waxa weya keen asagu imaamkii leeyahay uu iska bixina asagu walaysa lilimaami an yudaaliba biqabdihaa imaamkuna xaq uma leh inuu yidhaha keena bilijmaaci kamaa fi lmajmuuci sida ku sugan sida majmuuca ku sugan walaakiin in calima shaksan laa yuadii laa yu-adii hadduu laakiin imaamka ogaado qofaan baxayn imaamna u keeni ma asna bixin ma waa xaqiijiye lazimahu an yaquula lahu idfac binafsika aw idfac ilaya liufariqaha wuxuu ku leeyahay maahan aniga iidib kaliya wuxuu leeyahy sekada waa inaad bixida ama anaad iidiiba aan qaybiya ama adugu bixi laakiin sekada waa bixin saasuu leeyay izaalatan lilmunkar si uu munkarka u suuliyo markaasuu yidhi shaaficiyadii warkoodii wadaa wakada almaalu aahir fi ljadiidi min qowlayi shaafici maalka daahirkaa shaaficiya waa isu khilaafa qowlka jadiidkao shaafici waxa weeye qofka asagaa bixi kara maalka daahirka laftirkiisa asagaa bixi kara yajuusu lisaaxibi maali sarfuha limustaxiqiha mubaashara laakiin waa goorma maalka daahirka markuu bixi karo haadaa xayu lam yatlub اlimaamu zakaata alamwaali daahira waa markaan imaamku ka dalban amwaasha daahirkaa sakadooda laakiin hadduu ka dalbado waajibay ku tahay inuu ugeeyo imaamku waajibay u tahay waajibay u tahay waa noocaas waxa weeye nihaayat lmuxtaaj juska saddexaad boqol soddon iyo lix shaaficiyadana waa kaas madabkooda waxay qabaan maalka waa la kala qaadaa maalka qarsoon ijmaac ay agtayda ka taa yidhaahdeen in uu waxa weya qofku asagu bixiyo imaamkuba hadduu rabaha soo dalbadee imaamkuna uusan xaqba ulahayn inuu qaado laakiin qofka iska lahaa ku tasarufayo laakiin maalka daahirka labaa loo kala qaada imaamkii ma dalbada mase ma dalban hadduusan dalban qofkaa bixi kara hadduu dalbadana ma banaana inuu bixiy inuu geeya sidaasay shaaficiyaduna ay mareen xanaabilada madhabkooda xanaabilada madhabkooda iqnaaca madn madhab matnigiisa oo xajaawi iska leeyahay iyo sharaxa uu iska leeyahay mansuur bahuuti sidaana ku sugan wuxuu hi lilimaami dalabu zakaati min almaali daahir imaamku wuxuu xaq u leeyahay inuu dalbado maalka daahirkaa sekadiisa in loo dhiibo kalmawaashi walxubuub sida xoolaha iyo badanka iyo midhaha walbaatin maalka qarsoon kal asmaani sida lacagaha wa curuudi tijaara badeecada in wadacahaa qofkii hadduu ku bixiyo fii ahliha meesha iska leheed walaa yajibu ku waajibi mayo addafcu inuu u dhiibo ilayhi imaamka idaa dalabaha markuu yidhaha keen waajibkumaaha inuu ka yeelo laakiin meesha u manaasibkeeda waa inuu ku bixiyo bal lirabbihaa qofka iskale waxaa u sugnaaday tafriqatuhaa inuu bixiyo binafsihi wa huwa afdal ayadaana fadli badan inuu imaamka u geeyo walaysa lahu imaamka uma sugnaanin an yuqaatila calaa dalika idaa lam yaqnac inuu kula dagaalamana imaamka xaq uma leh hadduusan dhihin sekadii o dhan ba bixi ma laakiin sekadii oo dhan oo bixi ma hadduu yidhaahdo de waxa weeye markaas waa waajib in lagula dagaalamo waa waajib oo la yidhaha bixi bixi in la yidhahdo taasna waxa weeyaan kashfu lqanaaca juska labaad laba boqol konton iyo sagaal konton iyo sagaal sidaasoo kaleeto alimaam abi cubayd alqaasim ibnu salaam oo dhintay laba boqol labaatan iyo afar hijriyadu markay ahdo a'imadii salafu saalix ka mida kitaab aad u faa'iido badan xagga amwaasha uu leeyaho la yhaha alamwaal liabi cubayd oo axkaamta amwaasha aad ugu faa'iido badan kitaabkaas wuxuu ku yidhi alamwaalka baabu u qabta baabu dafci sadaqati ila lumaraa baabkan wuxuu ka hadlaa in amiiryaalka loo dhiibo sekada markaasuu yidhi dafcu sadaqati in sekada loo dhiibo ilaa wulaati lamri madaxda muslimiinta aw tafriiquha ama asaga uu bixiyo huwa macmuulun bihi waa lagu dhaqmaa wadalika fi zakaati dahaabi walwariq inuu asagu bixiyo iyo inuu madaxda u geeyo labadaba waa yeeli karaa laakiin waa maxay waa zakada dahabka iyo lacagta khaasatan gaar ahaan labaduba u banaanta inuu isagu bixiyo iyo inuu imaamka u geeyo wa haadaa cindanaa huwa qowlu ahli sunati wاlcilm sidaas waa qowlka ahlusunna iyo ahlulcilm min ahli اxijaaz ciraaq iyo qayrkoodba fi saamiti waa dahabka iyo fidada lأnna اlmuslimiina mu'tamanuuna calayhi kama tuminuu al salaa kama tuminuu cala الsalaa waa lagu aaminay sekadaas muslimiintu ayagu inay bixiyaan sida salaada loogu aaminay waana almawaashi xoolaha walxabu baraka midhaha ah wahimaaru midhaha timirta iyo zabiibka falaa yariha ila ala'ima ma maamulayaan ilaa madaxda muslimiinta maan ayagaa loo geyna ayagaa loo geyna walaysa lirabbiha qofka iska leh uma sugnaanin an yuqayibaha canhum inuu a'imada ka haysto u diido wa in huwa faraqahaa hadduu asagu bixiyo qaybiyo wawadacahaa mawaadicahaa dadkii xaqa u lahaana uu siiyo falaysa qaadiyata canhu ka gudime mar kale bixiyaa laleeyahy ka gudime hale aimadu xaqay uleeyahy xaqay u leeyahy wa calayhi icaadatuha ilayh mar kale inu ayaga u dhiibaa waajib ku noqona faraqad waxaa kala saartay lacagta iyo xoolaha iyo badarka waxaa kala saaray faraqad bayna dalika arrintaas waxaa kala saaray assunatu sunada nabiga iyo wal aahaaru aathaarta saxaabada asaas u kala saartay alamwaal liabi cubayd safxada shan boqol lixdan iyo sideed shan boqol lixdan iyo sideed calaa kulli xaal jamaahiiru ahlicilmi sidaasay mareen oo ah waxa weeyaan in amwaasha wixii oo ah xoolaha iyo raashinka beeraha ka baxa uu imaamku xaq u leeyahi inuu dad u diro asaguna dadkaas u dira in ay tirsadaan waa sidaas wey laakiin la maalka qarsoon oo ah lacagta iyo badeecada haddii loo keena waa wanaag haddaan loo keeninna xaq uma leh inuu isagu dad u diro soo tiriyo bal hal imaam lagama soo naqlin oo yidhi waa in dad loo dira soo tiriya dadka oo badeecada qiimeeyo oo baqarada wareega hal imaam lagama soo naqlin taas hal imaam laakiin maalik maxaan ka soo naqlinay inuu weydii karo imaamka oo dhihi karo maxaad badeeca haydaa si kugu waajibo oo cusmaana weydii jiray leeyihin iyo cumar oo dhihi jiray marka cadda markay siinayaan waxa weeyaan xoolaha oo muslimiinta baytulmaalka looga laga sii jiray ay leeyihin war adiga maxaa sakaa kugu waajiba xoolahadayda duu yidha intaasana ye waa laga jaraa inta kalea la siina duu yidha aniga wax saka ha laga bixiyo ma hayo si xoolihiisuu siina marka imaam maali wuxu uhi waa la weydii karaa waa la weydii karaa laakiin marnaba waxaan ku jirin dad loo diri karo lasoo tiri karo maalkooda taasaan ku jirin laa yaxilu xalaal uma ahan xadiidkii nagu celi bahs ibnu xakiim laa yaxilu xalaal uma ahan maalka zakada liaali muxamedin laa yaxilu xalaal uma ahan liaali muxamedin nebi moxamed heladiisa minhaa sakada xaalu ka mid yahay shay un shayna waxa weyan aali muxamedna waa banu haashim iyo bani mutalib sekadu xalaal uma ahan ayaga waa awsaaqu naas dadka wasaqday isku dahiraayeen wey marka ayaga lama siiyo fay ay wax ku leeyihin iyo qaniimada iyo waa dad asharaaf oo sharaf badan waa dad asharaaf oo sharaf badan marka qaniimada waxaa la rabaa in waxa weyaan khumusulkhumusayba iska leeyihiinba ayagu taasaa la rabaa in faraha laga saaro laakiin waxaana waa awsaaqu naas dadka wasaqdoodii wey dadka wasaqdoodii wey marka lama siiyo rawaahu axmeda weri wa abu dawuud wanasaa-iy wa saxaxu lxaakim wacallaqa shaafici wuxuu ku xiray cala lqowli inuu ku fadwoodo bi xadiidkan oo yidhaha shatrulmaal waa laga qaadi karaa wuxuu ku xiray calaa thubuuti inuu sugnaado xadiisku waxaa jirta masaa'il badan oo imaam shaafici yidhi masaladaas xadiidkeedu hadduu sugnaado ana waan fadwoona anna waan fadwoona marka tanaana ka mida waana sugan yahay xadiisku marka xoolaha de barka laga qaadana saan soo ogaanay waa arigii geelii lodii iyo raashinkii beeraha ka baxay kaas wey kaas wey hadday diidaan qowlkii markaan ku soconno culummadii ogolee tacsiirta maaliga tacsiirta maaliga imaamka muslimiintoo dhan ma u banaanta mise uma banaan la isku hayo markaasaa shirkadaha waxay rabaan inay tacsiir maaliga sameeyaan shaqaalaha qofkii sidaa sameeya toban shilina lagu ganaax qofkii intaa sameeya toban labaatana lagu ganaax labadii diriirtoo shaqaala ka mid a soddona lagu ganaax kitaabkaa kuu dhiga ya maske maadaa sharci dejina bilowda miya kaas waxa weya waman lam yaxkum bima anzal fa ulaakum alkaafiruuna soo gelaa xugun aan ilaahay weynaa soo dejin weeye kitaab allena aan laga fiirin waxaana xaqiiqado shakiya kuma jira inuu soo gelayo waman lam yaxkum bima anzal fa ulaakum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzal fa ulaakum aldaalimuun shirkadaha uma banaana inay iyagu tacsiir maaliya iska samaystaan say u samayn karaan xaqooda wixii xaqooda waa ku xisaabtami karaan bil aad mushaarka kuleeyaad shan maalmood aan shaqayn waa kaa goosana se taas waa waxad laakiin labadii muranta waxaan ku tacsiiray waxa weeyaan intaas qofkii jamaacada ka daaha intaasaan ku tacsiiray ma dhihi karti shirkadaha gabal aad u dadaalaan fiir say khayrka u jecel yihiin jahliya haystee waxay leeyihin shaqaalaha kii jamaacada ku tuka diida ha mushaarkiisa labaatan shillaan laga goyni dadaashay laakiin jahligaad ku dadaashay jahligaasaa ku dilay waxaan rabaa si kale inaa shaqada ka cayni waxaa tiradaa jamaacada haddaad ku tukan diito aniga ii shaqay mayt taasaad xaq u leedahay mogta ha adiga shaqada adaa iskale mogta kulama laha ninkaan ma garad laakiin tacsiir maaliya imaamkii alla isku haysta ma u banaanta sa adaad ugu samayn karta markaa si fiican u dadaal wa can caliyin radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka alla yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa kaanat laka markay kuu sugnaato micataa dirhamin laba boqol oo shilin waxaala uuna soo wareegay calayhaa korkeeda alxawlu sanad fa fiihaa dhexdeeda waxaa haday khamsatu daraahima shan dirhama laga rabaa walaysa calayka dushaada ma ahnin shay un shayna xataa yakuuna laka ilaa uu kuu sugnaado cishruuna diinaaran labaatan diinaar oo waxaala uu soo wareegay calayhaa korkeeda alxawlu sanad fa fiihaa dhexdeeda waxaa haday nisfu dinaarin dinaar barkiis famaa zaada wixii ka siyaadana fa bixisaabi daalika arrintaas xisaabkeedu ahaado walaysa fii maalin maal dhexdiisa sakaatun saka ma ahaanin xataa yaquula ilaa uu soo wareego calayhi korkiisa alxawlu sanad rawaahu abu dawuuda weri wahuwa xadiisun xasan wahuwa xasanu waa xadiis xasana wahuwa xasanu waqad ukhtulifa waa laysku khilaafay fii rafcihi ma marfuuca mse waa mawquufu cali ayuu ku egi xadiidkana ayma badana xoojiyeen xaafidku halkan xasan uga dhigay xaafidu zaylacina nasburaayaha wuxuu yidhi falxadiiu xasanu imaam nawowina khulaasada wuxuu yihi aiixun aw xasanu saxiixun aw xasanu xaafid ibn xajar laftirkiisu talkhiisulxabiirka xadiidka waa xuju usuubadaa wy talkhiisulxabiirka xadiidkan xujo ayuu usuubadaa wey xadiikuma xadii haabita marka wey fawaaid badanna uu leey oo axkaan aad u badan oo sekada ku saabsan ayuu waxa weeyaan ibaatinaya ayuu isbaatinaya wa can caliyin radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam idaa kaanad laka hadday kuu sugnaato mi-ata dirhamin laba boqoloo dirham oo waxaala uu soo wareego calayha korkeeda alxawlu sanad fa fiihaa labadii boqol dhexdooda waxaa ahday khamsatu daraahima shan dirham shan dirham ahaada waxa weeyaan koo wuxuu sheegay xadiidkan sida xadiidka anas baan ku soo ogaanay kanaana caddaan badane waxa weeyaan lacagta fidada nisaabkeeda sideeda sekadu markay waajibaydo shuruuday leh qofku waa inuu muslim yahay horta gaal seka kuma waajibo macnaha waa ku waajibo aakhiro waa loo cadaabaa laakiin waxa weeyaan adduunka lagama dalbado waa inuu muslim yahay inuu qaangaar yahay shardi maha waa nabi soo ogaanay xataa mukalaf inuu yahay shardi maha muslim inuu yahay laga raba ko waxaana la rabaa inuu milkiyey maal nisaab gaaray geela nisaabkiisa waa soo ogaanay ari nisaabkiisa waa soo ogaanay lo-da nisaabkeeda waa soo ogaanay fidadana iyo dahabkana waa kan xadiiskeeda waxa weeyaan nisaabka fidada waa laba boqol oo dirham ilaa laba boqol uu gaaro seke lagama rabo waa inay laba boqol gaarto waana ijmaac inay laba boqol nisaabku yahay fidada xadiidkuna waa caddeey xadiidkuna waa caddeey xadiidkii anasna xala waa kusoo ogaanay oo hadday xaataa boqol iyo sagaashan u haysa seke lagama rabo xoogaa khilaafku wuxuu ka jiraa dirhamku meequu u miisaanmi karaa waagii horeeto dee dhagxaantan hadda wax lagu miisaamo lama hayin aad ay culimmadu u dadaali jireen waxay yidhaahdeen wuxuu la miisaan eg yahay halka dirham konton iyo kow xabo oo heed a konton iyo kow xabo heed ayuu halka dirham la miisaan egka heeddiina waa taallaa qamardigay waxay ay la egta xoogaa qob ay leed waxayna ka duwanta konton iyo kow xabay uu la eka hadda garaamkan la yaqaana meequu kala egyahay aaday iskugu qilqilaafeen qaar waxay yidhaahdeen saddex garaamuu la egyahay halkii dirham oo fidaaha wuxuu la ekaa saddex garaam oo wax yar dhiman u ahaa qole waxay yidhahdaan maya intaas ma dhamma intaas ma dhamma ee waa laba garaam iyo waxa weeyaan toban isagoo loo dhigay saddex meelood laakiin waxay u badan yihiin culamada mucaasiriinta ee muxaqiqiinta ah inuu yahay labada boqol oo dirham shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam inay yihiin marka waa in markaa dirhamkiiba saddex garaam uu yaho wax yar dhiman wey shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam waana sida dakaatiradan afarta ay waxa weeyaan abxaad firqiya fi qadaaya zakaati almucaasara ay ku isbaatiyeen iyo aimo badan oo kaleba waa sidaas marka qofkii haysta fida la miisaan eg shan boqol sagaashan iyo shan garaam waxaa waajib ku ah inuu iska bixiyo sako sekada uu bixinaana waa shan dirham shan dirham uu bixina fa fiiha waxaala calayha alqawl haddana waa shardi fiili waxaa la rabaa qofkii inuu muslim yahay nisaabna inuu milkiyo sanadna waa inay soo wareegto maalinkii aad milkiday lacagtan maalin ahaan sekada lagama rabo sekada maalinkaad milkiday lagama rabo maalinkaad milkiday laba boqol ama wax ka badan marka sanad ka soo wareego markaasaad bixinay maalinkaad milkidaa laga soo tirina laba iyo toban bilood oo bilaha qamariga markay soo wareegaan ayaa seke lagaa raba koor seke lagaama rabo marka nisaab waa inuu maalku dhan yahay markuu nisaab gaari kadibna hal sano soo wareegtay hal sano soo wareegtay fafiiha dhexdeeda waxaa lahay khamsu daraahima khamsu daraahim waa rubcu lcushurkii xalaan soo ogaanay hayla laba boqol cushur maxaa u ah labaatan labaatan rubuc maxaa u ah shan waa rubculcushurkii waa rubculcushurkii lacagaha kaloo dhanna waa nagii nidhi waxa weeyaan rubculcushurkaasa laga bixina rubculcushur marka laga bixinaa lacagtaadu seke ma gaarta mise ma gaarin marka horaad fiirinay mar hadday seke gaarto dahab iyo fida midna uma baahanid adiga day lacagtaadu seke dhan tahay dahab inaad raadido iyo seke inaad fido raadido midna uma baahnid maalkaagaad rubculcushur ka bixine waa saas hadaad shilin soomaali haysato waxaa leedahay toban u qaybi lacagtan hayso soomaaliga sagaal xagga dhigo mid ka mid a afar u qaybi saddex ku darso halkaas mid bixi ee ma ahan inaad markaad baxayba fido aad ku bixinaydo ama dahab ku bixinaydo haddaad dollar haysato waa sidaa haddaad riyaal haysato waa sidaa haddaad haysato dirham waa sidaa lacagta aad haydo toban u qaybina sagaal xagga dhigana adaa iskale meel ka mid ahaad haddana afar u qaybina saddexdaad ku darsana meel ka mid ah sekadii meel ka mid ah ayaa sekadii walaysa calayka korkaaga ma ahaanin shay-un shay xataa yakuuna laka ilaa ay kuu sugnaadaan cishruuna dinaaran labaatan dinaar ilaa labaatan dinaar aad hesho dahabkaaga seka laguma leh labaatan dinaar waa inuu dhammaadaa labaatan dinaar oo waxaana wuna soo wareega calayhaa korkeeda alxawlu sana marka xawlna waa shar marka hore horta nisaab labaatan dinaar haddaadan haysan hadda maalkaagu seke maba maba lagu lahaba nisaabba ma haydin dahabka markaa labaatan dinaaru zake ku gaara markaad labaatankii kuu dhammaato waa in sanad haddana soo wareega maalinkaad kuu dhammaatay kadib aa la tiri maankaasaa laga tirina sanad waa inuu soo wareega markaasaa lagaa rabaa zako fa fiihaa labaatanka waxaa adag nisfu dinaarin dinaar fadkiis waana rubcul ushur adiga hadda labaatan toban u qayb waa meeqa laba dinaar soo maaha laba dinaar afar u qayb soo nisfu dinaar maaha waa kaas waa rubculshurki rubculcushur wey sidaasaa ubixina marka dahabka in nisaabkiisu sidaas yahay khilaaf male waa labaatan dinaar laakiin dinaarkii meequu hadda garaamka jooga u miisaanmaa aa khilaaf ka jira cabdallah ibnu saalix fawsaan asagu wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa toddobaatan garaam labaatanka dinaar waa toddobaatan garaam laakiin waxaa muhiima inaad ogaato dahabka wax lagu qiimaynaa ma ahan dahabkan caadigaa dadku u badan yihiin koob iyo labaatanka ma ahan waxa weeyaan sideed iyo tobanka maahan jacabka maahan waxa lagu qaybinaa waa dahabka khaaliska maxaa kuwan maaraa ku jirta maar aa ku jirta dahabka waxa lagu qiimaynaa waa dahabka khaaliska waa afar iyo labaatanka midka ah wey micyaar arbaca wa ishriin kaas wey kaasaa laga arkaa waxaan wax ku jirin inta kale waxaa ku jira xoogaa maara oo yar ayaa ku jirta kaas wey marka dahabkoodu marka uu gaaro dahabka khaaliska oon maarta ku jirin markuu gaaro toddobaatan garaam markaas isaga laga raba huleya saalix waxa cabdallah ibnu saalix fawsana raba laakiin waxa weyan siday u badan yihin culamada mucaasiriinta afartan dictoorna ay qarireen waxay tahay waa siddeetan iyo shan garaam toddobaatan ma ahane waxa weyan labaatanka dinaar halkii dinaar waxay leeyihin waa afar garaam iyo rubuc halkii dinaar waa afar garaam iyo rubuc afar garaam iyo rubuc waxaad ku dhifataa labaatan waa siddeetan iyo shan garaam siddeetan iyo shan garaam oo khaalisoon maaro ku jirin markaad yeelato sekaa laga rabaa rubculcushur wey rubculcushur wey intuu ku dhan yahy kun garaam ha noqdo labaatan kun ha noqdo adiga tobanaad u qaybine dahabka aad haydaa toban u qaybine toban markaad u qaybido xagga dhigo sagaal ka mid a hal meel ma soo hartay afaraad u qaybine saddexaad ku darseen middaasaad bixine khalaas middaas ayaad bixine ma isagaa laga soo qaada mase suuqa waa ka soo gadi karta suuqa waa ka soo gadi karta adiga cayntaasaa lagaa raba inaad bixin xataa lacag waa u bixi kartaa daab soo ma jeed xaali xataa ari haddii lagu leeyahay afartan neefaad leeda neefaa lagu leeyay soo maha afartankaaga waa ari aad taqaanoo waxa weeyaan asal iyo hooyadiisi aad tiqiinoo waa ari war wanaagsanoo aabihiis aad tiqiinoo waxa weya ariga aabihi hooyu leey mog waxa weeyaan waa aad tiqiin marka ma gedi kartid waa jeceshay kan suuqa inta gaado neef fiican waa ka soo gadi karta sigada waa ku bixi karta ee kan cayntiis waajib kuguma ah taas la soco dahabkana waa sidaasoo kale dahabaa lagaa rabay somaa dahabka haddaad rabto suuqa ka soo ama kan ka qaad meesha rabtaad ka bixi karta qadarkii un lagaa dabay waa inaad iska bixida lacagaha marka hadda la haysto dahab iyo fida midna maahan ama soomaali ha haato ama dollar ha haato ama dirham ha la yidhaahdo ama dinaar ha lagu magacaabo ama riyaal ha lagu magacaabo warqabahaas yaa lagu miisaama ma waxaa lagu miisaamaa fidada mase waxaa lagu miisaamaa dahab waxa weeyaan culamada mucaasiriintu aad bay iskugu khilaafeen waqtigii nabigana warqadahan ma jiro culamada gabl waxay hahdeen fida lagu miisaama hadday lacagtaada aad haysato ama soomaali ha ahaato ama dollar ha ahaato waxa weeyaan hadday dhan tahay shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo fidaa hadday gooyo waxaana dhici karta halkii garaam inuusan hal doolar uusan ka badnayn mal mararka gabal hoos uga dhaca hal doolar garaamka dhan oo fidada seka waajib ah culamada gobol halkaasi mare culmo kalena waxay mareen maya dahbaa lagu miisaama waxa wey lacagtaadu sideetan iyo shan garaam oo khaalisa markay goydo markaasaa sake lagaa hado haddaysan goyn lacagtaad haysateena nisaab maba haydid nisaabba ma dhammaba laakiin marka ay goydo lacagtaadu sideetan iyo shan garaam oo khaalis ah hal sanana ay ka soo wareegto sekaad bixina rubcucushuraad bixina dahab iyo fida midna aadimayda mar hadday seke dhammaatay maalkaad haysataad inta qiimaydo aad toban u qaybinay meel ka mid aad afar u qaybinay ruucaad bixina labadaas qowlba ahlucilmigu way mareen hogga masaakiinta waxaa urban fida wax lagu qiimeeyo hale dad badanaa seke bixina markaas kuwa hantida haystana waxay u iishaan dahabka inay wax ku qiimeeyaan xagga axwadnimadana fidada room oo haddee qofkii fida wax ku qiimeeyey seka kuma baaqan laakiin runtii markaa taxqiiqa cilmigaa la fidiyo in dahabka wax lagu qiimeeyaa aada ugu dhow cadliga sababtoo ah fidadu aaday u qiimo dhacday waxaana ku tusaya waktigii nabiga tobanka dirham hal dinaaray la qiimo ekaayeen hal dinaaray la qiimo ekaayeen waxaana kutusaya diyadoo kale diyada waxaa lagu qiimeeyey dadka lacag kale waxaa laga rabaa ha la yidhi qofka diyadiisu waa kun dinaar ama toban kun oo dirham i labadaas mid waa inuu bixiyo hal di kun dinaar ama toban kun oo dirhamad marka halkii dinaar maxaa lala lagu qiimeeyey toban dirham saasay ahayd maantana toban dirham dinaar inay goylo iska daayo boqolkii dirham fiiri hal dinaar inaysan goynaa dhici karta maanta saasaa dhici karta waxa weeyaan waa wax aad u qiimo dhacay soo ma jeeda aad u qiimo dhacay aad u qiimo dhacay awalna tobankii dirham hal dinaar la qiimo eke diyadaasaana kutusay xataa sekada fiiri tobankii dirham hal dinaara la qiimo eke welidaa saas daraaddeed waxaa la yidhi dahabka labaatan dinaara saka ku waajibta fidadana laba boqol fiiri marka laba boqol iyo haddaad isku fiirido iyo labaatan waxa weyan tobankii dirhamba hal dinaar udhikana soo ma jeeda marka sekada markii la qiimeynaayey halkii dinaar toban dirhamaa lagu qiim aa lala sima markii diyada la qiimeynaayey halkii dinaar toban dirhamaa lala sima saasay ahaayeen qiimahaas waa dhacay marka maanta oo waxa weeyaan culamada qaar waxay dhahdaan toban jibaaru hoos u dhacay toban toban jibaaru hoos u dhacay ama ka badan idan marka wax wax lagu qiimeyn karaa waa dahab sidaas ayaa miisaanka u dhow maxaa yale fidadi waa baaba'da waa macno beeshay فmا زاad wii siyaad فبxisaabi alia kaas xisaabkiisu ahaado ma aad wii siyaad tan waa msl muhiim فmaa zaada wixii siyaado fidadu hadday laba boqol ka siyaado dahabku hadduu labaatan ka siyaado fabxisaabi dalika kaas xisaabkiisa la bixina waxa weeyaan xoolaha sekada laga bixiya labay kala yihiin ariga geela loda mawaashiya laisku yidhaha ancaamna waa laisku yidhaha mawaashidu waxay lahayd waa la haha laakiin lacagta dahabka fidada lacagtu waqsi ma leh shilin seke waa laga bixina ma jirto wax waqsi mar hadday seke gaarto hal shilin oo seke laga bixina kuma jirto marka haddii laba boqol ay dirham soo ma ahayn laba boqol iyo shan dirham hadday tahay sekaa shanta laga rabo sidee looga bixinaa rubcucushubkeed ka bixina ad marka waa noocaas marka waqsi ma leh lacagtu badarkuna waa sidaas waqsi ma leh wax alla waxaad haysato mar hadday seke gaaraan tobanaad uqaybina meel ka midaad afar uqaybina waa sidaas wey walaysa fii maalin maal dhexdiisa ma ahanin sakaatun zako xataa yaxuula ilaa uu soo wareego caleyhi korkiisa alxawlu sanad ilaa sanad ka soo wareego maal sake lagama rabo waa wixii aan ahayn zarciga iyo waxa weya himaarta weeyaan waa wixii aan badarka beeraha ka baxa ahayn iyo miraha beeraha ka baxa inta kale waa in sanad ka soo wareega waa in sanad ka soo wareego lacagta waa in maalinkay nisaab gaartay sanad soo wareego sidaasoo kaleeto weeye laa xoolaha waa sidaas maalinku nisaab gaari kadib waa in sanad soo wareego laakiin raashinka amase badarka ka baxa beeraha maalinka uu soo go-a laga raba isaga sanad lala sugi maayo wa aatuu xaqahu yowma xasaadi waxaad xaqiisa bixidaan maalinka la gurayo maalinkaasaad sekada bixeya baqaaraad ka buuxsanay toban sanaadood haysatay seke damba laguguma laha seke damba lagugu soo laabto ma leh waa badarkii raashinka kaaga baxay beertan ka hadlayna dad ganacsi baqaar kuu yaallo kaa seke waa iska bixina rawaha abu daawuda weli wahuwa xasanu waqad uktulifa waa la isku khilaafay fii rafci xadiiska marfuucnimadiisa weli tirmidiy waxaa usugnaaday can ibni cumara man istafaada qofkii faa'idaystay maala maal falaa zakaata wax zaka caleyh korkiisa ma ahanin xataa yaxuula ilaa uu soo wareego alxawlu sanad waraajixu sida raajixa waqfuhu waa inuu mawquuf yaho cabdulahi bni cumar qowlkiisa uu yahay qowl cabdulaahi bni cumar waa inuu yahay wy sidaasaa raajixa sidaas ayaa raajixa wa can caliyin radia allahu canhu qaal laysa fi lbaqari lo-da dhexdeeda ma ahaanin lo-da alcawaamili shaqayda sadaqatun wax sakaa rawaahu abdaawuuda wariyey wadaar qudniyana waa wariyey waraajixu sida raajixa waqfuhu waa inuu mawquuf yahay ayda noqoshay cali bn abi taalib qowlkiisa wey waxa la lo-da shaqayda seke lagama rabo lo waxaa jirta biyaha dhaami jirtay beeraha waraabi jirtay biyaha ceelka ka soo bixi jirtay beeraha mid fali jirto inta makeenad lagu xidho sida makeenadaha beeraha fala ayaa loogu fali jiray beeraha wax sakaa taas lagama rabo lo-da sekada laga bixinaa waa maalka inuu bato loogu talagalo la dhaqdo wey maalka in la dhaqdo loogu talagalay wey marka xadiidku wuxuu daliilu yahay lo-da shaqayda lagama rabo wax sekaa ama in la rarto loogu talagalay ama in waxa beeraha lagu fasho lagama rabo waana nuucaas waxyaalaha aan faa'iidada iyo ganacsiga loogu talagelin iyo inay koraan sida makeenadaha beeraha faloo dhan makeenadahaas beeraha falaay ninka iska leh waxa wey ninaa iska leh beertiisa inuu ku fasho ugu talagalay wax saka lagama rabo laakiin hadduu ugu talagalay inuu kireeyo oo dadka ka kireeyo markaas ayada makeenadan la qiimayn ma markii sanad soo wareego la qiimayn ma sekana lagama rabo laakiin lacagta ay soo saartay alla fiirina day seke wax gooyo tahay marka sanad soo wareega seka laga bixin waa sidaas wey marka alaabaha lagu shaqaysto o dhan waa sidaas wey alaabaha lagu shaqaysto o dhan waa noocaas وعن مر بن شعyب عن أbيه عن جده عبداللahi بن مر بن cاaص jadkuu kuu fasira inuu yahay cبdاللahi بن مر بن cاaص أنa رasuul الlahi rasuulka ilaahi salى الlaهu عليه وsلم qaala wuxuu yidhi man weliya qofkii maamula yatiiman agoon agoonkaasoo lown u sugnaaday maalun maal agoon maal leh qofkii mas-uulka ah oo maalka u haya falytajir lahu ha ugu ganaciyo ganacsi ha u geliyo maalka agoonka ganacsi ha u geliyo ha ugu shaqeeyo walaa yatruku yuusan maalka ka tegin xataa takulahu ilaa ay cunto asadaqatu sekada inta meel dhigo hadba seke ka go hadba seke ka go marka dambe u dhammaado taas yuu yeeli waa inuu ganacsi ku sameeyo waa inuu ganacsi ku sameeyo rawaahu tirmidia wariyey wadaaru qudniya waa wariyey wa isnaadu sanadkiisu daciifun waa daciif sanadkiisu waa daciif wey tirmidia wariyey sanadkiisuna iyo daarqudni sanadkiisuna waa daciif walahu waxaa u sugnaaday shaahidun mursalun shaahid asna mursala cinda shaafici shaafici agtiisa kaas laftirkiisuna waa shaahidka kale shaahidka laftirkiisuna waa daciif asna marka ma sugna maalka agoonta ma laga bixinaa seko xadiidku uma sugna laakiin adilada caamkaa oo sekada maal ku waajibinayduu soo galaa maalka agoonta maal ayaa seka ku waajibtaa allana waa ka soo hadalna marka wa-aatuu xaqahu yowma xasaadihi iyo waxa weeyaan adilada caamkaa ayuu soo gelaya soo gelaya hud min amwaalihim sadaqata maalyaalkooda seke ka qaad a ilaahay nabiga ku yidhi marka adiladaas caamkaa soo galaa maal agoomeed seka laga raba waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay mareen waana sida ka ansaxday cumar ibn khaaab cali bn abi aalib cabdullahi bn cumar ibn khaaab caaisha bint abi bakr sidiq jaabir ibn cabdillaah sanad saxiixay uga sugantay saxaabadaas maalka agoonta seka laga raba waana loogu ganacsina waa loogu samay karaaho haddee adilada caamka ay soo galayo ilah yidhi wayasaluunaka canilyataama ilaahay wuxuu yidhi waxay wax kaa weydiinaya nabi maxamed ow agoonta qul waxaa tiraa islaaxun lahum khayrun hagaajinta u qayb badan maalka marka in la islaaxiyo wanaagay u tahay walaa taqrabuu maallalyatiimi maalka agoonta ha u dhowaanina ilaa bilati iyo axsan dariiqada aad ugu fiican dariiqadaas ugu dhawaada marka waa loogu shaqay karaa sekaduna waajibay ku tahay in laga bixiyo waajibay ku tahay in laga bixiyo wa can cabdillahi bni abi owfa radia allahu canhu qaal kaana rasuululahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa ataahu markay u yimaadaan qowmun qoom bisadaqatin sekadooda markay ula yimaadaan oo qoom ay sekada u keenaan qaala nabi wuxuu dhihi jiray allaahuma salli calayhim ilaahayow adugu ku salliyo ammaan muttafaqun calayh buhaari muslim isku waafaqeen asagoo ilaahii weynaa amarkiisii nabigu fulinaya ilaa ilaaha amray ilaahay baa amray khud min amwaalihim sadaqatan tuahiruhum watuzakiihim bihaa wasalli calayhim a ilahay ku salli markaad ka qaado sekada waa inaad ku sallidaa oo u ducaydaa ina salaataka sakanun lahum ducadaadu xasilay u tahay qalbigaa ku dega marka loo duceeyo qofka marka nabigu asagoo amarkaas ilaahay fulinaya marka qolo seke u keenaa wuxuu dhihi jiray allahuma salli calayh ilaahayow ammaan allaw u naxariiso aabbeeyaa marka u keenuu yidhi seko markaasuu yihi allahuma salli calaa aali abi owfa allahuma allow salli ku salliyo ammaan calaa aali abi ofa abi ofa iyo ehelkiisa hadii la idhaha aalu fulaan hebelku waa ku jira fulaanku waa ku jira hebel iyo eheladiisaba masaladaas waxay ahlucilmigu isku khilaafaan qof ma lagu salli karaa nabi ahayn ba ninkaa nabigu uu leeyahay allahuma salli alaa ali calaa aali abi ofa iyo qof kastoo saka u keena nabigu saasuu dhihi jiray nabyaalna maaha dadkaasu jamaahiirtu waxay yidhaahdaan arrintaas nabigaa dhihi jiray sala allahu calay wasalam laakiin annaga inaan qof kale ku sallinaa karaahiya noota oo waa laga ficay maxaa yeelay shicaar waxa ah nabi marka la sheegaa lagu salliyo marka qofka kale waa inaan saas la yeelin maxaa lagu fasira aayadda qur-aan ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim iyo waxa weeyaan sunnadaa sida xadiiskan bukhaari iyo muslim iyo waxay yidhaahdeen waxaa lagu lagu fasiraa waa ducaa u ducee wey u ducee wey xaafid ibnu kair wuxuu yihi maslagaas waa maslag aad u wanaagsan calaa kulli xaal xadiidka waxaa laga qaadanaa marka laga qaado qofka sekada keeno imaamka u keena amase qofka imaamka xil saaray waa inuu u duceeya qofkaas waa inuu u duceeya sidaas ayaa laga qaadanaa wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed